bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ah afar iyo labaatanka saac ee dalsan oo aad dhegeysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha sebteembar sannada laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka barnaamijka caawa wareegga aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona howlgallo ka dhanah al-shabaab oo weli ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaas iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee al-shabaab oo dagaal ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolkaas hiiraan ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa taliyaha ciidanka lugta soomaaliyana waxa uu sheegay inay soo afjareen howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee ka socday guud ahaan deegaanada gobolka hiiraan howlgalladaas iyo guud ahaan wararka gobolka hiiraan iyo dagaalka al-shabaab iyo ciidanka dowladda ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo kulan muhiim ah kula yeeshay xarunta qaramada midoobe ee new york boqorka dalka urdun maxay ka wada hadleen dhinacyadu barnaamijka ayaaad kaga bogan doontaan dowladda federaalk soomaaliyana waxay ku dhawaaqday go'aamo cusub oo ku saabsan cudurka eboola oo ka dilaacay gudaha dalka yugandha xilli soomaali fara badan ay ku nool yihiin gudaha dalkaasi dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka koonfur galbeed iyo howlgalka admis oo ka shiray bilaabashada howlgallo ka dhana al-shabaab deegaanada koonfur galbeed oo aad maqli doontaan in ka badan afar kun oo arday oo maanta u fariisatay sanadkan imtixaanka aqbalaada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddaba jaamacaddaasi ma lacag ayay ku dhigtaan ardayda soomaaliyeed su-aalahaas oo idil waxaa noogu jawaabi doonaa mas-uul ka mid a madaxda jaamacadda ummadda soomaaliyeed barnaamijka ayaaadna kaga bogan doontaan qodobada kale aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xadhigga ka jaray adeega duulista hawada soomaaliya oo horumarin lagu sameeyey sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabadda lagu xuseeyey maalinta nabadda adduunka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadirna waxa uu wasiirka haweenka kala hadlay sidii haweenka soomaaliyeed qayb uga noqon lahaayeen xoojinta amniga dalka qodobadaasi wixii soo kordha ayaan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonaa taminii diyaarin oo anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan barnaamijka wareega wararka ayaa dhegaysanaysaan qaybihii hore ayaan ku guda jirnaa markan aan ku bilowno iyadoo howlgallo ka dhana al-shabaab ay si xoog leh uga socdaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa isa soo taraya wararka kala duwan ee ka imaanaya isla gobolkaasi hiiraan gobolka hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ay al-shabaab een howlgallada ugu badan hadda laga wado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaana halkaasi ku sugan oo ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya isla wararka gobolka hiiraan ka imaanaya haddaan eegno deegaanka samatara oo dhaca galbeedka deegaanka booco ayaa wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in dagaal qaraar uu deegaankaasi ku dhex maray xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dagaalkan ayaa bilowday kadib markii al-shabaab weerar hoobiyaalah ku qaadeen deegaanka booco taas oo keentay in ciidanka dowladda webiga ka gudbeen si ay gacanta ugu soo dhigaan xubnaha al-shabaab ka tirsan ee weerarka madaaficiida ah ku qaaday deegaanka booco markii dambe ee ciidanka galbeedka booco ay u gudbeen ayaa dagaal wuxuu ku qabsaday deegaanka samatara lagu magacaabo dagaalka uu socday muddo ku dhow saacad ayaa lasoo warinayay in dhinacyada dirirtu dhex martay khasaare kala duwan ay soo gaareen al-shabaab ayaa waxaa laga saaray deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolkaasi hiiraan deegaanadaas oo kolkii hore iyagu ay ku sugnaayeen balse hadda ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku sugan yihiin isla maanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgallo kala duwan ayay waxay ka fuliyeen deegaanada al-shabaab ay ka saareen howlgalladaas oo ahaa kuwo ay amniga ku xaqiijinayeen iyo in al-shabaab ay ku hareen deegaanada kala duwan ee kal hore iyagu laga saaray guud ahaan gobolkaas hiiraan waxaa ka socda dagaal iyo abaabul ciidan iyo sidoo kale dadka shacabka ah oo isgarabsanaya kuwaas oo doonaya in al-shabaab ay ka saaraan deegaanada kala duwan ay kaga sugan yihiin gobolkaasi hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayuu horboodaya isagu halkaas ayuuna ku sugan yahay wuxuuna qayb ka yahay mas-uuliyiinta kala duwan ee iyagu halkaasi u jooga dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda isla gobolkaasi hiiraan dhanka kale taliyaha ciidanka lugta soomaaliyeed maxamed tahliil biixi waxa uu sheegay inay soo afjareen howlgalladii ka dhankaha al-shabaab ee ka socday gobolka hiiraan taliyaha ciidanka lugta warfidiyeenka ayuu la hadlay isagoo ku sugan gobolkaasi hiiraan wuxuuna sheegay in ay soo afjareen howlgalladii kala duwanaa ee ka taagnaa ee al-shabaab ka dhankaha ee gobolkaasi ka socday wuxuuna sheegay in ay howlgalladaasi ay ku dileen xubno dhowr ah oo ka tirsan al-shabaab waa sida hadalka uu u dhigay hadalladiisana waxaa ka mid ahaa
argagixisada waxaa halka looga dilay al-shabaab oo cadowgii ah ayaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa bismi llahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaamu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin waxaan rabaa warbixin kooban inaan ka bixiyo howlgalkii la magac baxay waa beri tow howlgalkan waxaa keenay kadib markii arxanlaawayaashu ay gumaadeen dad shacab ah ay gubeen gaadiidkii carruur saqiirah oo aan waxba galabsan ay laayeen dowladda waxay go'aansatay in si deg dega looga jawaabo wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka soomaaliyeed ayaguna waxay la yimaadeen qorshihii runtii qorshahaas wuxuu ahaa qorshe aad u naqshadaysan waxaannu go'aansannay awoodda xoogga dalka soomaaliyeed in aannu dul dhigno nimankan arxanlaawayaasha ah ilaahay waa lagu guuleeyey howlgalku wuxuu ka socday laba meelood hiiraan iyo galmudug galmudug oo isugu jirta qurceel weji ka baxay iyo weji dhuusabreeb ka baxay iyo weji baxdo ka baxay hiiraanna wuxuu ahaa afar weji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmahayaan maanta oo ay taariikhdu tahay labaatanka bisha waxaan caddaynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay hiiraan middii galgaduudna ay hawsheedii noo socoto argagixisada waxaa halka looga dilay al-shabaab oo cadowgii ah ayaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay hiiraan ayagana firxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacahayaan ayagoo ku yaacahaya si aan tala ku jirin oo tala la'aanaho qof walba meeshii ka horraysay uu orday waxaan rabaa halkaa inaan ka caddayno waddada laamiga ah ee beledweyne ilaa buulo barda inay furan tahay ooan maanta cadow ku dhex jiraa uusan jirin waxaan keliya xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen waxaan rabnaa halkaa inaan shacabka soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu wakhtigeedii waa soo dhammaaday kama harayno waa daba soconaynaa meeshay galeen baan uga dabagelaynaa dalka waa laga xoraynayaa mar haddii dawladdii iyo xooggii dalka soomaaliya wasaaraddii gaashaandhigga iyo dadkii shacabka ahaa iyo weliba guddoomiyihii gobolka hiiraan intaasoo isgarabsaday aan isku duubannahay xaggee bay nooga baxsanayaan waa ka awood badannahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalkan ka qaybgalay kuwii ta'kulaynahaya intaba waa mahadsantihiin intii naga shahiidana allah u naxariisto waxaan rabaa halkaa inaan uga mahad celiya shacabka reer hiiraan meel uu joogo dibadiyo gudaba dhiirigelinta ay nala daba taagan yihiin xogta ay mar walbana siinahayaan sida ay garabkayaga uga garab dagaalamahayaan amaba ay nooga horreeyaan aad baan idinkaga mahad celinahayaa yaan la fadhiisan yaanan istaagin yaan cadowgu aan ka adkaana yuusan nagu soo kicin yuusan jaanis dambe noo helin inuu nagu soo rogaal celiyo yaan laga harin gobollada kaleeto oo dalka soomaaliyeed oo sida gobolka shabeellada dhexe iyo baay iyo bakool iyo gobolka gedo iyo inta gobolladaahoo nawaaxiga la leh ee gobolka hiiraanna waxaan leenahay ka kaca diyaar baan idiinnahay inaan idin garab istaagno waa tijaabinay tabarta iyo awoodda al-shabaab wallaahi haddaad ogaan lahaydeenoo dagaal la gashaan in inaadan u fadhin gumaysi in inaadan oggolaateen ha oggolaannina gumaysiga shabaab nin shakhsi ah oo wiil yarah oo qaawan oo aan awood lahayn oo calan madow wata inuu inta ku dul yimaado wax walba oo asagu uu rabo uu kaa qaato adna aad u oggolaatid waa daciifnimo waxaan halkaan uga mahad celinayaa ciidamada saaxiibbadayada ah ee ayaguna na garab siiyey oo na gacan siiyey oo dagaalka nagula jiray dagaalkan runtii wuxuu ahaa dagaal si aada loo qorsheeyey oo ciidamada saaxiibbadayada ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada aan ugu yeernay xorayntu intaba ayagoo isgarabsaday aanu u samaysanay qorshe midaysan iyo taarged midaysan ilaahayna waa nuu guuleeyey ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaad u xamdinaynaa waxaana rajaynaynaa guushayada inaan sii wadanno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ee hawsha ku jira waxaan leenahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato adinkuna noolaada guusha ha ka harinina guusha ha ka harinina taliyaha ciidanka lugta soomaaliyeed maxamed tahliil biixi ayuu kaasi ahaa dhanka kale markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan gudaha dalka mareykanka ayaa kulan duceed kula yeeshay xarunta qaramada midoobay ee new york boqorka dalka urdun boqor cabdalla bin xuseen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa boqorka ugu warbixiyey xaaladda soomaaliya iyo isbeddelka dhanka ammaanka dhaqaalaha iyo horumarinta oo ay dowladdiisu ku hoolan tahay isagoona sheegay inay ka go-an tahay xasiloonnida dalka iyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab labada hogaamiye ayaa isla qaaday isla soo qaatay xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyagoona u ballamay in labada dowladood ay u xil saaraan diblomaasiyiin kasii shaqeeya qorshayaasha xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac ee amniga iyo xasiloonida dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dalka maraykanka ugu qaybgalaya shirka toddobaataniyo toddobaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo looga arinsanayo yareynta saboolnimada iyo xasilooni darada horumarinta waxbarashada shaqo abuurka dhallinyarada xal u helidda musiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka la heybsooco xasan sheekh ayaana weli wuxuu halkaasi kaga qaybgalaya ama gudaha dalka maraykanka uga qaybgalaya shirka meertada toddobaatan iyo toddobaad ee qaramada midoobey ee loo dhan yahay ee ka socda halkaasi wararka howlgallada iyo al-shabaab intaanan ka bixin markan haddaan eegno maamulka koonfur galbeed iyo howlgalka admis waxa ay ka shireen bilaabashada howlgallo ka dhana al-shabaab ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed isxaaq cabdi ayaa guddoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed oo maanta ka qabsamay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shirkan oo ay kasoo qaybgaleen guddoomiyaha gobolka baay saraakiisha laamaha amniga booliska milatariga nabad sugidda howlgalka admis iyo saraakiil ka socday dowladda ingiriiska waxaa diiradda intiisa ugu badan lagu saaray xoojinta howlgallada socda iyo ka hortagga weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan qeybo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed sidoo kale shirkan ayaa waxaa looga hadlay howlgallada looga saarayo al-shabaab goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada koonfur galbeed oo ay kasoo abaabulaan weerarada qorshaysan oo halkaasi ay ku qaadaan wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed maxamed isxaaq cabdi ayaa u mahad celiyey ciidamada qaybahooda kala duwan ka qayb qaadashada sugidda amniga deegaanada koonfur galbeed waxaana saraakiisha uu faray in loo diyaar garoobo howlgallo ka dhana al-shabaab oo dhowaan halkaasi ka bilaabanaya sida uu sheegay maamulka koonfur galbeed ayaa wada diyaargaroobgii ugu dambeeyey ee ku aadan sidii deegaanada maamulkaas ay ugu bilaabi lahaayeen howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyadoo howlgallo ka dhan al-shabaab hadda ay ka socdaan gobollada hiiraan iyo sidoo kale galgaduud weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha darsan muqdisho soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa qodobo kale inoo harsan
baafin waxaa la baafinayaa maryan nuuraddiin cismaan oo saaka kasoo luntay degmada yaakshiid gaar ahaan laanta heegan cid markii ugu war dambeysay dhar waxa ay wadatay dirac bacweyne caddeys ah iyo sidoo kale xijaab oranjia midabkeedu waa maariin da-deeduna waa lix sano jir iligta hoosena waa ay ka maqan tahay haddaba cid allaale iyo ciddii aragta waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefanada nambaradoodu ay kale yihiin eber lixa labo sagaashan toban iyo sideed eber sideed oo laga helo hooyadeed fartuun ama eber lixal shan afartan lixdan iyo shan eber sideed oo laga heli karo aabaheed nuuridiin cismaan ama idaacadda dalsan innaga ayaa gaarsiin doona
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed friyi ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud g
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay bakhaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortago badeecadayda kurteed kuma daahin bakhaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta bakhaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qabo
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu han oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir islamarkaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark fiinland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo aeroboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamuugaan western union
dhisayn daabacaad kulli sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabbir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya wada dijitaala subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brenter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha moganin subersayn subersayn design
barnaamijka wareegga wararka ayaad la socotaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaana ku guda jirnaa markan dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday go-aamo cusub oo ku saabsan cudurka eboola oo ka dilaacay gudaha dalka uganda wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya iyada oo tixraacaysa war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka uganda markii ay taariikhdu ahayd labaatanka bishan sebteembar kaas oo ku saabsanaa in dalkaas laga helay kiisas la xidhiidha cudurka eboola oo ah cudur halis ah waxayna shaacinaysaa qodobada soo socda si looga taxadiro loona ilaaliyo badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka dalka soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay-adaha qaranka ee u xil saaran ilaalinta xuduudaha iyo marinada isugudub- isugudubka bulshada waxay qaadi doontaa tallaabooyin looga hortagayo in cudurka soo gaaro dalkeenna maadaama waddanka yuganda oo hadda laga helay kiisas cusub ay ku nool yihiin soomaali badan oo u socdaala ama usoo socdaala magaalada muqdisho iyo qeybaha kale ee dalka wasaaradda oo ka faa'iidaysanaysa qubr- khibraddeeda iyo khubaradeeda dhanka caafimaadka waxay bilaabaysaa baaritaano la xidhiira caabuqa eboola oo lagu sameynayo dhammaan muwaadiniinta iyo musaafiriinta ka imaanaya waddanka yuganda oo caabuqa ka soo cusboonaaday maadaama soomaali aad u fara badan ay ku sugan yihiin gudaha dalkaasi en uganda markan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi maanta waxay ka qabgaleen munaasabad lagu xuseeyey maalinta nabadda adduunka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta mas-uuliyiinta labadoodu waxay ka hadlayaan muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sidoo kale faa'iidada nabadda ku jirta iyo in bulshadu ay isnabadgeliyaan marka hore waxaa hadal qaadan do- waxaa hadalka qaadan doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac wasiirka arrimaha gudaha ee axmed macalin fiqi ayaana ku xigsan doona
Eh, waa maalin
hawshan baaxadda leh ee aada haysaan wasiir fiqi iyo wasiir cabdixakiimba waa niman firfircooni iyo yidhi diilo iyo nolol badan ay ku jirto taasi waxay sababtay markiiba inay howlihii loo igmaday isla markiiba wax ka qabtaan wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradaha ugu waaweyn ee dowladda federaalku iyo xukuumaddan dan qaran ee uu hogaamiyo prime minister xamse cabdi barre ay ka filanayso in waajibaadka waaweyn iyo ballanqaadyada waaweyn ee aanu geynay golaha baarlamaanka iyo himiladii madaxweynaha inay fuliso waa wasaaradda u igman arrimaha nabadda buddhigga u ah saldhigga u ah dhidibada u ah waa wasaaradda la rabo inay soo idlayso soo dhammaystirto arrimaha federalismka la xidhiidha waan ku faraxsanahay wasiirradii inay halkan fadhiyaan oo ay ka warramayaan duruufaha iyo waayaha ka jira deegaanadii gacmo wadajir bay wax ku qabtaan waa wasaaradda la rabo inay wax ka qabato dibu heshiisiinta bulshada dhexdeeda ah run ahaantii aad baan wasiirka uga mahad celinaya inuu ictiraafo labadii mas-uul ee halkan generaalka iyo guddoomiyihii hore haddana xildhibaana raggaasi wax badan bay u hureen inay magaalada gaalkacyo nabad noqoto wax badan oo guddoomiyuhu eheladiisii ugu dhoweyd iyo walaalihiibu in badan ku waayay sida aad ogtihin nabaddu markaa qiimo yar ku iman mayso in fadhiid la ahaado meel la fadhiyo ku iman mayso odhaah iyo arrin la-aanna ku iman mayso wasiir markaa qofka aan qirin dadka kale waxay qabteen isna berri la qiri maayo doorkiisa arrintaas waanu u mahad celinaynaa mas-uuliyadda iyagoo weliba garab badan aan helayn ayaamo fara badan bay halkaa usoo fadhiyeen iyaga iyo rag iyo hablo kaloo badan waan idin mahad celinaynaa taliyayaasha iyo iyo iyo mas-uuliyiinta kaleba walaalayaal waxaan rabaa bal inaan soo ururiyo qodobadii dhowrka ahaa ee laysla meel dhigay markay culimmadii hadashay haweenkii hadleen civil societygii hadleen aqoon-yahanadii afyare iyo raggaas ay ka mid ahayn arrimahan eh, cilmi baadhista ku sameey ay hadleen iyo een, mas-uulka ka socda jubbaland agaasimaha eh, kamil oo xusay arrinta aasaaska ah waxaan la yidhaahdo poverty reduction afka frenchiga lagu yidhaahdo in haddaan saboolnimada lala dagaalamin nabad lama heli karo naftu qiimay kuu yeelanaysaa markaad waxaysato marka kale laakiin waad iska waa kan dee wiilkii soomaaliyeedba badaha isku qaadaya oo doonni aan aanad ku tagteen toban kilomitir ilaa iyo isoranaya ku tagay italy iyo mataqaanaa spain cirifyadeeda waxaynu wasiir isla qaadanay kulan weynaha dee kulan mar haddii la galo waxbaa laga soo mataqaanaa ururiya horta in nabadayntu ay tahay hawl isku cufan oo raran oo qaybo badan leh oo aan ahayn hal shay oo la qabanayo inay noqoto nabad loo dhan yahay oo aragtida haweenka dhallinyarada dadka nugul barakacayaasha odayaasha cid walba aragtidoodu ay ka dhex muuqato oo aanay noqon nabad dibadda laga soo waariday waa run afyare markii uu hadraawi meelahan marayay ilaa burco ilaa iyo kismaayo ma gaadhi mise baydhabo ka soo noqday ilaa kismaayo tuulo walba dadku waa taagnaayeen oo waa sugayeen oo warkiisa dee dhegtay u raacayeenoo war ay fahmayeen buu ah laakiin haddii la yidhaahdo imbakaadi cidhifkeeda lagu shirinayaa civil society-ga dadkii fahmi maayaan waxaa iyana xaqiiqo ah in economic foundationska khayraadka dalkan yaalla in dadku ay access u yeeshaan arrimahana waan isla meel dhignay shaqala'aanta dhallinyarada haysata halis weyn weeye oo run ahaantii saas u ah nabaddarrada aqoonta aqoontu wax badan bay kaa reebtaa oo xun wax wanaagsan oo wax badanoo wanaagsanna way ku faraysaa waxaan laakiin idinku bushaaraynayaa markaa horta wasaaradda doorkeeda aan ka baxe barnaamijyadii stabilizationka iyadaa laga rabaa federalismka iyadaa laga rabaa nabadaynta iyadaa laga rabaa doorashooyinka iyadaa laga rabaa aad bay u raran tahay wasaaraddu markaa macnaheedu waxa weeye gurmad badan bay u baahan tahay taageeray u baahan tahay beesha caalamkuna waa ku mahadsan yihin doorka ay ka qaataan waxaana hadda usii raacdaa wasaaraddii gurmadka iyo gargaarka qaabilsanayd waa la baabiiyey hay-ad baa la aasaasay guddoomiya halkan uu fadhiyaa waxay hoos timaadaa wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadka u weyn ee ah in abaaraha loo gurmadana dee iyagay sugaysaa taana waanu ogsoonnahay si dhowna waanu u wada shaqaynaa guddilaanu ku wada jirnaa wasiirka waxaan intaa kaga baxayaa markaa doorka wasaaradda wasiirkuna waa fahamsan yahay idina waad ka dharagsantihiin wasiirada iyo mas-uuliyadda halkan fadhiya xukuumadda iyo inta ka sarraysaana waa in hawshaa la qaado waanuna la wadnaa waxaa laakiin aan rabaa inaan ilan laba uun wuxuu yidhi warsaynu u ildarannahay uma alalayin waxaa hubaala hadda dadka soomaaliyeed haddaad wasaaradda caafimaadka eegto barnaamijyo dhowr boqoloo milyana oo caafimaadka dadka nugul lagu gaadhsiinaya ayaa ka socda toban sanno ka hor shan sanno ka hor kharash intaa leeg caafimaadka lama gelin jirin waxaa hubaala wasaaradda waxbarashada haddaad eegto intaasoo boqol oo milyan baa waxbarasho lagu bixinaya wasaaradda biyaha dhowr boqoloo milyan baa lagu bixinayaa in dadka biyo la gaadhsiiyo kalluumaysiga beeraha xoolaha horta waxaasoo dhamme waxay ku yimaadeen tacabka iyo dadaalka idinku aad samaynaysaan iskaashiga dowladda federaalka iyo gobollada ka dhexeeya wadaxaajoodkii laga galay deencafinta midhaheeda marba dowladda ka dambaysa ayaa sii maalaysa ogaada markaa waxaanoo sharar aad u fadhidaan iyo shaqadan qabanaysaan wuxuunbay dadkii u dhalaysaa deencafinta markaynu gaadhnana kharashaadka la gelinaya adeegga bulshada dowladnimo waa adeeg wuu sii kordhaya marka baltaan ayaan loo daymo la'aan waxaan kaga baxayaa gabyaa weyn oo gabayxaddi la odhan jiray baa wuxuu yidhi sow wuxuu yidhi sow godobi surinkaad martaba walba waxasay sababtaadun ma aha sow nabadi gogoshaada ood sidato un maaha yacni haddaad nabad haysato meeshaa doontaad seexanaysaa gogolba xataa uma baahnin soomaali way ka dharagsan tahay colaad hadda waxay u ooman tahay waa nabad colaaddu waxay nagu hadhay intaaynu nimankaas ka bixinayno wixii intaa ka dambeeya tamarteenna iyo tayadeenna iyo awooddeenna beeraha iyo badaha ayaynu ula foofaynaa oo aan ognahay bulshada waxay u hayaan wakhti na bixiyey bixiyeyna na siiyeyna arrintaas waxay na siinaysaa dhiirigelin gaara arrintaas waxay na siinaysaa bulshadeenna iyo laamaha dowladduba inay iska agdhowaadaan oo humuumta iyo issueska mar walba jira inaan ka wada tashanno oo nationalka ah wixii gaara oo businesska xitaa iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay wadaanna inaan bridge noqonno aan u geyn karno xafiisyada looga baahanya marka aada iyo aad baa u mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa arinta dib u heshiisiinta iyo nabaddhisku waa baahi weyn baan u qabnaa sidaan la wada tilmaamo oo dhan waana arin dowlad keliya iyo wasaarad iyo qof uu leeyahay ma ahane arrin bulshadu leedahay w taasaana runtii asaas u ah in laga wada tashado waxaa jiray barnaamij la yiraahdo national reconciliation framework oo hanaanka dib u heshiisiinta qaran hanaankaas horaa loo soo diyaariyey hay-adaha dowladda iyo waa maray xukuumadda laakiin waxaan ku wadnay inaan dib u eegis lagu sameeyo si uu ula jaan qaado saddex sano ka hor afar sano ka hor wixii jiray waxaa laga yaabaa inaan laga hadlayn hadda waana sidaas bulsha dadkuna waa kobcayaa bulshadu waa kobcaysaa problemkuna waa la kobcayaa ama wax cusub baa soo kordhaya ama wax jiray baa meesha ka baxaya marka mar walbaba in review lagu hayo waa laga maarmaan arrintaas reviewgeeda waxaan uga faa'iideysanaynaa doodii iyo discussionskii la diiwaangeliyay saaka waa uga faa'iideysanaynaa hannaan kale barnaamij kale oo dhab u heshiisiin la yidhaahdo oo asaguna dowladdu ay wadana wuu jiraa dee watashi intaan keliya kuma dhammaanayo waxaana ka faa'iideysanaynaa khibradaha iyo waayo aragnimada hay-adaha bulshada rayidka ah oo guddoomiyahooda hadda uu joogo oo runtii wax badan dalkan dowlad ka ahaa dowlad ayay ka ahaayeen toban sano ku dhowaad iyo ka badan iyo shantii sano xitaa intii kumeelgaarka lahaa actriska waaweyn stakeholderska ka mid ahaayeen welina waa yihiin oo muhiimadoodii way muuqataa waana jiraan marka inaan ku dul dhisno dal hadda dhashayna ma nihin dad problemkooda hadda oo dib u heshiisiintoodii kulli hadda bilow yihiinna ma nihin inaan ku dul dhisno wixii soo jiray wax la inkirayn wixii lasoo qabtay dowladihii horena soo qabteen wasaaraddii wasaaradihii arrimaha gudaha dadkii soo hayay soo qabteen hay-adaha kala duwan ay soo qabteen in lagu dul dhiso waxa hadda la joogo waxaa runtii caado iskaga kaya ah muqolo walbaaba markay meel timaado inay ayagu maskaxdooda iyo fikirkooda ay la timaado wixii ka horreeyana wax kama jiraan ku tilmaanta annaga marka experiencega experiencegaas iyo khibraddii in laga faa'iidaysto wax lagu dul dhiso wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale ra-iisul ku-xigeenka dalka ayay kuwaas ahaayeen markan in ka badan afar kun oo arday ayaa maanta waxay u fadhiisatay imtixaanka aqbalaada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ah jaamacadda dalka ugu faca weyn haddaba ardayda soomaaliyeed ee jaamacaddaasi dhigta ama kuwa hadda doonaya inay galaan lacag miyaa laga qaadaa su-aalahaas oo idil iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed qeybta tacliinta brofesor aadan guuleed shabeel
waa jaamacad leh xarumo fara badan burburka ka hor waxay lahayd toddoba xarumood oo waaweyn oo middan hadda aan joognaa ay ugu yar tahay oo ah midii ay jaamacaddu ku bilaabatay kontonkii xarumahaas waxaa ka mid ahaa xarunta weyn oo dhowrka kilomitr hogahayr waxaa ka mid ahayd xarunta weyn oo kuliyadda caafimaadku ay lahayd oo isbitaalka digfeer agtiisa ah waxaa ka mid ahayd xarunta weyn oo la foola loo yaqaano kuliyadda waxbarashadu ay lahayd oo meel labaatan kilomitr u jirta xamar oo afgooyi xamar u dhexaysa ku taalla waxaa ka mid ahayd kuliyadda beeraha oo iyaduna isla meeshaas afgooyi agtiisa ku taalla oo iyaduna xarun weyn oo laba kilomitr dhulka ka badan ku fadhida waxaa ka mid ahayd xarunta kuliyadda siyaasadda iyo saxaafadda oo xarun weyn oo ku taala kilomitr eight meeshaan jaamacadaha la yiraaho ereyadeeda ku taalla xarunta number afar intii hadda labadii kun iyo afar iyo tobankii jaamacadda markaan soo celinay labadii kun iyo afar iyo tobankii wixii ka dambeeyey laba xarumood oo kalean ku darnay oo miduna tahay galmudug magaalada caabudwaaq miduna ay tahay puntland magaalada baran labadaas xarumood iyo saddex xarumood oo xarumihii hore ka mid ah ayaa hadda shaqeeya runtii jaamacadda tan waa sharci baahaga maalinkii la bilaabay oo shaamcad loo aqoonsaday kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii sharcigii loo sameeyey ayaa tilaabo kastoo la qaadaya sheegaya tirada ardadu sanad walba aada bay isu bedeshaa kor bay u socotaa sanadkii kun- labadii kun iyo afar iyo tobankii markaanu jaa- jaamacadda dib u soo celinay ardadii aan ku bilownay oo aan qaadanay waxay ahayd saddex boqol toddobaatan iyo afar arday saddex boqol toddobaatan iyo afar arday baan ku bilownay macnaha intii fadhiisatay imtixaanka ay ahayd shalayto oo ahayd labaatankii sebtembar labadii kun iyo labiyo labaatankii afar kun labaatan iyo sideed arday yaa u fadhiisatay imtixaanka way dhici kartaa arday tobaneeyo meelahaas way inay imtixaankaas yaalo kala gedisan uga baaqdeen meelaha ardadu ay yar tahay sida gobolladoo kale inta maqnaatay oo imtixaankii shalay aan gelin waan ogaan karnaa matalan galmudug oo kale ardadii isqortay afar arday ba- baan imaanin Eh, puntlandna ardadii isqortay saddex arday baan imaanin laakiin xarumahan waaweyn oo ardada boqolaalka iyo kumanyaalka gaaraysa ay is- ay goobaha ku galayeen eh, weli maanaan ogaan saakaa la ogaan doonaa insha allah intii maqnaata shaki kuma jiro ardadu ma soo wada baxayaan imtixaankana lama wada qaadeenba hadday ardadu soo wada baxayaan ardadu imtixaan bay galeen qaarkood waxay ku dhacahayaan imtixaanka qaarna waxay gaari waayahayaan buundadii ay jaamacadda ku heli lahaayeen markii ardaygu baase xataa oo imtixaanka uu ku guuleysto kuliyadda uu dalbaday tartan ardada dalbatay oo imtixaanka baastay kulligood lama qaadan karo tartan baa la gelahayaa inta ugu buundo badan baa nambarkii la rabay laga qaadanayaa qaar badan oo ardada ka miduhu eh, waxay waayi doonaan jaamacadda ayagoo imtixaanka ku baasay sababtu waxaa weeye eh, eh, kuliyaddii ay dalbadeen baa looga buundo badanayaa sanadkii hadda lasoo dhaafay sanad akademigii hadda lasoo dhaafay sanad tacliimeedkii lasoo dhaafay dhammaan ardadii baastay oo dhan imtixaanka ugu guuleysatay oo dhan waan qaadan hal arday kama anaan tegin Eh, sababtuna waxay ahayd maadaama arday badan nagu soo jabeen oo noo yimaadeen eh, isku day waxaanu sameynay ardada imtixaanka ugu guuleysatay in maaragtay la dhiiri geliyo oo ah, niyaddooda la ilaaliyo Eh, ma hubo inaan sanadkan ardadii oo dhan qaadan kari doono marka waxay ku xidhan tahay galaasyada aanu haysano waxay ku xidhan tahay macalimiinta la hayo waxay ku xidhan tahay maxaan ku idhaahaa budgetka loo hayo horta waqtiga galaasyadu bilaabanahayaan waa wuu is- wuu iska nadaamsan yahay oo wuu qoran yahay laakiin natiijada helitaankeedu adigu wiig way qaadanaysaa imtixaanka in la saxaa afar kun oo qof imtixaankooda in la saxo oo shan maado ah ama xataa lix maado sababta waxaa weeye ardada qaar baa carabi ku gala qaarna english bay ku galaan marka imtixaankii baa la saxayaa kabacdina la xaraynayaa oo kuliyadihii lagu kala qorahayaa oo meel la isugu geynahayaa oo wixii ba- dhacay la la saarayaa oo wixii buundadoodu jaamacadda geyn weyday la saarayaa adigu eh, ugu yaraan one week way qaadanaysaa imtixaanka in la saxaa wayna ka badan kartaa oo ilaa laba week way qaadan kartaa markaas ka bacdina ardadu horey bay galaaska ka fariisanayaan galaas la yidhaaho eh, asaasi ama foundation oo hal samistara oo ardadu ay qaataan intuuna kuliyaddiisii aadin wuxuu gelayaa waqti hal samistara oo asaga lagu diyaarinayo terminologyga maadada uu qaatay iyo luuqadda iyo waxyaalaha bayska uu ah maadada uu qaatay yaa fikrad guud laga sii siinahayaa fee lagama qaado hal hal dollaro fiya lagama qaado waxaa laga qaadaa lacag yar oo jargi ah jargigu waxaa weeye ardada galaasay ku dhigtaan musqulay leeyihiin projectaradan oo kaleay leeyihiin kuraas bay leeyihiin waxyaalo badan qalab badan baa la dhigaa meesha laboratoriyaal bay leeyihiin marka ugu horeysa galaaska waa la camimhayaa wax alaaliya wuxuu u baahan yahay waanu dhignaa laakiin in la maintain gareeyo oo projectorkii xumaaday la bedelo oo korontadii gubata la bedelo isla markiiba oo musqulaha intaasoo arday ay isticmaalahayaan iyo iyo shaqaalaha meesha joogaa oo saacadiiba labadii saacba mar la dhaco oo nadaafada guud oo banaanka iyo gudahaba laga shaqeeyo oo albaabkii jaba isla markiiba la la ribeergareeyo ee kharash aanaan bixin karin oon budgetkana jaamacaddu ayna u awoodin ayaa soo baxa marka maalan ardayga medicineka dhigta magaalada normally wuxuu ku dhigtaa sanadkii ugu yaraan kun iyo boqol kun iyo laba boqol ilaa laba kun iyo wax kaleeto annagu sanadkii waxaan ka qaadnaa ardayga medicine ka dhigta laba boqol iyo konton dollar sanadkii iyo kuliyadda engineeria iyo kuliyadda scienceska oo geology iyo computer iyo marine science iyo kuliyada dhowra waxaa jira laba boqol iyo konton sanadkii ardayga laga qaado kuliyadaha qaarkoodna ilaa boqol kuliyadda waxbarashada kuliyadda daraasaatu islaam kuliyadaha qaarkood sanadkii oo dhan boqol dollar baa laga qaadaa kuliyadaha qaarkood boqol iyo lixdan baa laga qaadaa sanadkii labada semester mid walba siddeetan buu bixiyaa ardaygu marka waa service isaga laga qaadayo oo isaga loogu shaqaynayo maalan projectorka la-aantiis dhib bay noqonaysaa maalan albaabku hadduu jabo kursigu hadduu jabo markiiba qof farsamo yaqaanaha suuqan looga yeerahayaa waa kayd ayaa iyagu leeyihiin iyo kayd jaamacaddu leedahay ma aha horta jaamacadda ummadda macalinkeeda iyo ardaygeeda waxaan inin xaqiijinahayaa midna inaan lagu qaadanin kelmadda na annaga magaaladaanu ku aragnaa oo ku maqalnaa annaga agtanada ma taallo annaga waxaanu haynaa arday miiran oo wada walaalo ah macalimiin miiran oo walaalo ah shaqaalo walaalo ah tartankay ku soo baxeena annagu maanaan soo ururin mana keenno qofka tartanka ku soo baxa hadday toban walaala a yihiin hadday isku wada reer yihiin hadday midba meel ka yimid annagu sidaan ku ogaanaana waynugu adag tahay mana danayno annagu waxaan raadinaynaa qof yaqaana kombyuutarkan sida loo sameeyo kombyuutarka sida loo sameeyo qofkii ku guuleysta ayaanu qaadanaa markii maado ka tirsan manhajka curriculumka jaamacadda ka tirsan macallin dhiga loo baahdo websiteka jaamacadda la geliyaa waxaa la weydiiyaa jaamacadda ummaddu inay raadinayso dadka xirfadaha saasa leh maalan engineering maalan scienceska maalan dhaqaalaha maalan sharciga maalan qeybtuu raba ha ahaado kabacdina dad badan baa soo abalaygareeya marka ugu horeeya waxaa la waafajinayaa la wasijinayaa digriiga la doonayo jaamacaddu ummaddu ay qaadato oo ah master iyo b h d waxaa kaloo la fiirinayaa bachelarkiisa iyo masterkiisa iyo b h d-giisu inay isku maado yihiinoo una inta maado ku sameeyo bachelar uusan haddana masterkii wax kale ku samaynin markaa qofka kabasitigiisa hoos buu u dhacaysaa
Yeah.
qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka wareegga wararka ayaan isla maraynaa dhegaystayaal ugu dambeyntiin haddaan eegno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu maanta kulan la qaatay wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed deeriye labada mas-uul waxay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ku aadan sidai haweenka soomaaliyeed qayb uga noqon lahaayeen sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale sida haweenka soomaaliyeed ay doorkooda kaga qayb qaadan lahaayeen dhisidda dowladnimada dalka kulanka ay qaateen gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale iyo wasiirka haweenka khadiijo diiriye waa kulankii ugu horreeyey labada dhinac ay qaataan tan iyo markii la magacaabay labada mas-uul loo kala magacaabay gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya guddaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juuro shaakir ayaa idina socodsiinayay cabdiwaha abdiqaadir xasan ayaa farsamaynayay tani barnaamij dambe intaa ku kulmi doonno akhyaarey waxaan idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan